halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadkao dhan dhegeystayaasheena sharafta leo qaybta koowaad ee barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii nolosha qoyska oo inoo soo jeedinaya cumar kadib waxaynu raacay cashirkii inooga imaanaya kitaabka nolosha oo inoo soo jeedinaya ismaaciil anigoo ah faarax waxaad leeyahay dhegeyst wacan sidii caadada inoo ahayd waxaa labadaas barnaamij inoo raaci doona heesihii ugu dambeeyey casriga ah ee qaar kaleo kharaamiya oo markaasi xusuuska ugu reebaya dhegeystayaasheena sharafta loo waxaynu idinka codsanaynaa inaad barnaamijkan si wacan u dhegeysataan si markaas haddii aad wax su-aal ama fikrad u qabtaan inoogu soo qortaan waraaqo xawaankanaga dib aan idinkaga sheegi doonaa intaynan u gudagelin barnaamijyadeenan xiisaa leh waxaad kusoo dhawaataan heestan barnaamijka nolosha qoyska waa mid xiise badan oo ala ku saabsan arrimaha qoyska waxaanan filaya inaad ka faa'iidaysan doontaan waxaana inoo soo jeedinaya maanta cumar oo ka hadlaya dabeecadaha carruurta inta ka horeysan aynu dhegeysanna haystan
caruur in yar oo dhab ah uma ogolaanayaan waalidkii carruurta qaarna waaba lagu yaqaan sidan oohinta waa hab ay carruurta ku soo jiitaan dadka isla markii aad rabtid inaad baxdo oohin gadaashaada ka day waxaa jirta saddex hab oo aad xaaladaha carruurta ee ku dhisan dabeecadda soo jiidashada kaaga jawaabi kartid waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay saddexdan waxaa waxay yihiin kow jooji wax waliba oo aad haysid marka cunuga kuu yiri tan waxay kaafinaysaa doonistii cunuga wakhtigaa iyada ah nabad aan joogto ahayn ayadana helaysaa intii wakhti ah waxaa kale oo ay kaa saaraysaa dareenka ah inaad ahayn waalid la yaacay carruurtiisa laakiin ma xalinayso dhibka jira labo habka kale oo aad kaga jawaabi kartid dabeecadda soo jiidashada ee carruurta ayaa waxa ay tahay adigoo aaban danayn marka aad sidan samaysid waxaad cunugaagii u diiday inaad wakhti siiso cunugii markuu arko inaanan jirin wax danaynayo oohintii uu doonayo inuu dadka ku soo jiito in muddo ah dabadeed wuu aamusayaa hase yeeshee hababkan ma ahan kuwii ugu horreeyey uguna dambeeyey xaalad kasta waxay u baahan tahay in la qiimeeyo kadibna waa inaad tallaabo qaadaa sababtu waxaa weeye haddii aadan danayn marka cunuga uu u baahan yahay jacaylkaaga waxay la imaanaysaa natiijo ah in cunugaagii aad si cadownimo ah ula dhaqatay haddii uu cunugaaga ku soo celceliyo dabeecaddan ah soo jiidashada laba wax ayay markaasi inoo sheegaysaa cunuga waxa uu doonayaa in laga kaafiyo jacayl uu daydayaya ama canuga waxa uu doonayaa inuu kontaroolo waalidkiisa xaaladda saddexaad waxay ku dhisan tahay fikradaha inaad hubsato in aad ka faanisid jacaylka ay carruurtaadu u baahan tahay waa inaad qiimaysaa xiriirka aad la leedahay reerkaaga wadda xiriir fiican miyaad la leedahay iyaga miyaad wakhti siisaa carruurtaada si aad ula ciyaarto carruurtaada miyay garanayaan oo ku fikirayaan inay muhiim yihiin haddii ay sidaa og yihiin waxa aad cunug ku odhan kartaa sida tan maryan waad garanaysaa sida aan kuu jeclahay wakhti wanaagsan ayaynu maanta wada leeyahay haddeer shaqo ayaa ii taal oo waxaan doonayaa inaan sameeyo haddeer boombalada ku ciyaar hadhow ayaan kula ciyaarayaa tan laba wax ayay dhisaysaa cunuga waxa aad u xaqiijisay jacaylkaaga laakiin waxaad diiday inay ku xukunto maalinta oo dhan tan labadiinaba way idiin wanaagsan tahay si aad carruurta u barato muuqaalka jacaylka dhabta ah waa inaad la kulantaa dareenkooda dabeecaddeeda
r at yahu dt com haddana waxaad ku soo dhowaataan heestan daabacsan
waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi iyo haddana waxaad ku soo dhowaataan casharkeenna inooga imaanaya bugga nolosha casharkeenna wuxuu ku saabsan yahay xaqii rasuulada waxaana inoo soo jeedinaya cabdulaahi ee dhegeysi wacaan
maantana dhegaystayaasheenna sharafta lahow waxaynu eegaynaa wixii rasuulkii xaqiisu ahaa ee uu sii daayey miyaanad xor ahayn miyaanan rasuul ahayn miyaanan arkin rabbigeenna ciise miyaydnan ahayn shuqulkayga xagga rabbiga xataa haddaanan kuwa kale rasuul u ahayn idinka waan idin nahay waayo waxaad tihiin shaabadda rasuulnimadayda xagga rabbiga daafacaddayda aan kuwa i imtixaama iskaga daafaco waatan miyaanan annagu jid u lahayn inaannu wax cunno oo wax cabno miyaanan jid u lahayn inaannu haweenay walaal ah kaxaysanno sida rasuullada kale iyo walaalaha rabbiga iyo kayfas ay sameeyaan mise aniga iyo barnabas oo keliyaan jid u lahayn inaanan shaqayn askarigeebaa kharashkiisa weligiis iska bixiya yaa beer canab ah beerah oo aan midhaheeda cunin ama yaa ari daajiyey oo aan caanaha ariga dhammin waxyaalahaas ma sida dad baan u leeyahay oo sharcigu miyuusan waxyaalahaas oo kale lahayn waayo waxaa ku qoran sharciga muuse waa inaadan dibiga af xirin markuu sarreenka burburinayo ma ilaah baa dibiyada oo keliya dhowra mise innagoo dhan buu inoola jeeda hubaal aawadeen baa loo qoray waayo kan beerta qodaa waa inuu rajo ku qodo kan tumana waa inuu tumo isagoo rajaynaya inuu wax qayb u helo haddaannu idinku beernay waxyaalaha ruuxa ma wax weyn baa haddaannu waxyaalaha jidhka idinka urursanno qaar kale hadday waxaas jid idinku leeyihiin miyaanan annagu si ka badan idinku lahayn hase ahaatee waxaan noo jidka ah kuma aannu isticmaalin laakiin wax walba waannu u dulqaadannaa inaanan sina u joojin injiilka masiix miyaydnan ogayn kuwa waxyaalaha quduuska ah ka shaqeeya inay macbudka wax ka cunaan kuwa meesha allabariga ka adeegaana inay meesha allabariga qayb ku leeyihiin sidaas oo kale rabbigu wuxuu amray in kuwa dadka injiilka ku wacdiyaa ay injiilka ku noolaadaan laakiin waxyaalahaas midkoodna kuma aan isticmaalin haddana waxyaalahan u qori maayo in sidaas la ii yeelo waayo waxaa ii roon inaan dhinto intii nin uun faankayga ka dhigi lahaa wax aan ka jirin waayo haddaan dadka injiilka ku wacdiyo wax aan ku faano ma aha waayo wax baa i qasbaya maxaa yeelay waa ii hoog haddaanan dadka injiilka ku wacdigin waayo haddaan waxaas ku sameeyo doonistayda aawadeed abaalgud baan helayaa laakiin haddaanan doonistayda ku samayn weli wakiilnimo baa laygu aaminay haddaba abaalgudkaygu waa maxay waa in markaan injiilka dadka ku wacdiyo aan injiilka ka dhigo iib la'aan si aanan ugu wada isticmaalin waxa ii jidka ah xagga injiilka bal haddana aynu eegno aad buu ugu dadaalay inuu dad u jiido xagga masiixa ah waayo inkastoo aan xor ka ahaa dad oo dhan dhammaan ayaan addoon isaga dhigay si aan qaar kaloo badan u soo kordhiyo yuhuudda waxaan u noqday sida yuhuudi oo kale si aan yuhuud kale u soo kordhiyo kuwa sharciga ka hooseeyana sida mid sharciga ka hooseeya ayaan u noqday innaga oo aan sharciga ka hooseyn si aan kuwa sharciga ka hooseeya u soo kordhiyo xagga kuwa aan sharciga lahayn sida mid aan sharci lahayn ayaan u noqday anigoo aan ahayn mid sharcila xagga ilaah laakiin sharci leh xagga masiix si aan u soo kordhiyo kuwa aan sharciga lahayn xagga kuwa itaalka daran waxaan u noqday mid itaal daran si aan kuwa itaalka daran u soo kordhiyo dadka oo dhan ayaan wax kasta u noqday inaan si kastaba qaar ku badbaadiyo wax kasta waxaan u sameeyaa injiilka aawadiis si aan u noqdo mid injiilka la qaybsada iyaga bal haddana aynu eegno dadaalka loo baahan yahay si loo lib helo miyaanad ogeyn in kuwa tartan ku ordaa ay wada ordaan laakiin mid uunbaa dheefa hela miyaanad ogeyn in kuwa tartan ku ordaa ay wada ordaan laakiin mid uunbaa dheefta hela sidaas u orda inaad heshaan kii cayaarta aad ugu dadaalaa wax walba ayuu iska dhowraa kuwaasu haddaba waxay sidaas u yeelaan inay taaj dhammaanaya helaan innaguse waxaynu helaynaa mid aan dhammaanaynin haddaba anigu uma ordo qasdila'aan uma feertamo sida mid dabaysha ku dhufanaya laakiin jirkaygaan dhibaa oo addoon ka dhigaa si markaan qaar kale injiilka ku wacdiyo aan qudhayda lay diidin dhegaystayaasheenna sharafta lahow casharkeennii maanta intaas ayuu ku dhan yahay
laanta soomaaliga ee w r dentstwal radio codka rajada waxay sii daysaa barnaamijyo kala duwan waxaana ka mid ah barnaamij ku saabsan kitaabka quduuska oo aan mar weliba sheegno ay weeliyaan barnaamijyo isugu jira caafimaad nolosha qoyska iyo heeso aad u wanaagsan oo aad ku wada maqsuudi doontaan casharkaasi inaga yimid bugga nolosha ayaynu kusoo gogoweyneynaa barnaamijyadeena maanta halkaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka korsato barnaamijka caafimaadka barnaamijka nolosha qoyska ama aad doonayso inaad wax ka barato buga nolosha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad imeilka waa somali e w r at yahu dt com dhegeystayaasheenna qiimaha iyo khadradda lahow meel kasta aad joogtaan intaan mar kale hawada dib ugu kulmayno anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
عشق هدي سي